kii oo fidsan bisha may maanta waa labayo labaatan sanadkuna waa laba kun lix iyo toban marka waxaa si toosa stuudiyahan wadajir radio ee magaalada atlanta idinkaga akriyi doona anigoo cabdilcasiis cidi wararkeena maantana waxaa ugu dooroon madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wareegto amar madaxweyne ah ku ansixiyey heshiiskii uu horay ula gaaray maamulka puntland haddaba arrimahaasi ka socdo maanta magaalada muqdisho ee ku saabsan go-aankaas uu qaatay madaxweyne xasan sheikh ayaa madaxweynaha waxa uu sheegay in go-aankaas qaadashadiisa ay ku kaliftay arrimo badan oo isbiirsaday waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la hadlayay saxaafadda waktigii ugu dambeeyey waxaa soo baxday maalmihii ugu dambeeyey xukuumadda federaalka ra-iisul wasaare hogaaminayo waxay baarlamaanka federaalka u gudbiyeen go-aanadii ama is-afgaradkii ama wada ogolkii ay gaareen dowladda federaalka hay-adaheeda kala duwan khaasatan xukuumadda iyo hogaamiye iyo madasha hogaanka qaran oo dabcan baarlamankan uu ka mid ahaa barnaamijkaas heshiiskii nooca ahaa iyo dhaqangelintiisa sidii loo dhaqangeli lahaa ayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda wuxuu u gudbiyey baarlamaanka federaalka ah isbuucyadii lasoo dhaafay baarlamanka amuuraha waa ka dooday guddiyaa loo saaray annaga waa ka wada qayb galnay anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah ayaa la fadhiistay dhowr mar prime ministerkaa joogto ugu dhex jiray guddigaas iyo baarlamaanka intaba isbuucii lasoo dhaafay waxaa aad iyo aad noogu caddaatay inay aad iyo aad ugu culus tahay baarlamaanku inuu amuurahaasi go-aan degdega ka gaaro waanu ku kala ra'yi duwanaaday marka aniga oo ka fikiraya waktiga xadidan ee aan haysano anoo ka fikiraya wanaagga baarlamaanku inuu ku jiro in khilaaf wixii khilaaf keenaya ee sii kala wadaya baarlamaanka lafteeda looga turo anoo ilaalinaya danaha qaranka ee haddii go-aanadaas ay hore u soco waayaan oo waktiga uu nagu yimaado khatarta dalka kusoo kusoo kusoo kusoo kusoo wajahan ama ku iman karta dalkeenna marka loo fiiriyo dhinaca wadajirka si wadajir ah in looga gudbo marxaladan adag muhiimadda ay leedahay iyo marka loo fiiriyo waxa ay naga sugayaan shacabka soomaaliyeed kulligood u dhegtaagayay sida dowladda soomaaliya ay xilligaan oo kale uga gudbi lahaydeen duruufaha qaarkood adag sidoo kale dee beesha caalamka iyo adduunyadii oo dhanana wada eegayso oo leh bal hala arko soomaalidu bisayl siyaasadeed haddii ay gaareen oo duruufaha adag ee soo wajahay ay ka gudbi karaan in kale waxaa ii caddaatay in ay adag tahay baarlamanka federaalka in uu go-aan wada ogol ah dhexdiisa ah uu ka gaaro arrintaas sidaas daraaddeed maanta waxaan soo saaray xeer madaxweyne oo tilmaamayo sida looga gudbayo marxaladaas adag ayada oo baarlamaankana aan u turayno oo aan diidayno in kala qaybsan dhexdiisa ay dhacdo oo aan diidayno kala qaybsanaan madasha qaran ee hogaamiyaashamadasha hogaamiyaasha qaran ay dhacdo aan diidayno in beesha caalamka ay rajaxumo ay ka aragto oo aan u turayno dhowrayno dadkeenna oo waayahan dambe dowladnimada hamiga ay ka qabaan oo soo kordhay inay niyajab xagga dowlad dhisida ay ku timaado intaasoo dhan markaan isku soo xeeriyey ayaa maanta waxaan soo saaray xeer aan ku xeerinayo in heshiiskii ugu dambeeyey ee madasha hogaamiyaasha qaranku ay gaareen ee wadar ogolka ay ku gaareen wadar ogolkaasoo ahayday shuruud markii horeba baarlamaanku uu ku xidhay in hogaamiyaasha madasha hogaamiyaasha qaranka ah wixii ay gaarayaan ee ku saabsan amuuraha laba kun iyo lix iyo toban si wada ogol ah in la xelo oo haddii aan dhexdooda wada ogol la helin aan baarlamaanka loo gudbi karin wada ogolkii aan gaarna baarlamaankan waan u gudubno sidaas daraaddeed marka intaas ii caddaatay waxaan soo saaray xaad lagu meel marinayo heshiiskii madasha wada tashiga
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne xasan sheikh oo siyaasadiisa qaraska tuurnimada ah maanta u soo bandhigay ummadda soomaaliya iyadoo dhanka kalena xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ay ayaguna ka hadleen arrimahaasi ayagoo weliba tal sheegay in ay tani tahay tallaabo uu xasan sheikh ku mara habaabinayo ummadda soomaaliyeed isla mar ahaantaana ku jebinayo dastuurka ummadda soomaaliyeed ay wada dhigatay kaasi oo shacbiga ku matala baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waa kan xildhibaan cabdulaahi goobax bare oo ka hadlaya wareegtada xasan sheekh maxamuud maanta uu soo saaray sida baarlamaanka intiisa badan ay ka qabaan waxa weye marka hore madaxweynuhu go-aan uusan xaq u lahayn inuu qaato ayuu qaatay waa go-aan runtii kasoo horjeedo dastuurkeena iyo muxuu ahaa shuruucda noo dhigan waa go-aan fargulin toosa ku sameynaayo awoodii baarlamaanka wuxuu sheegtay inuu awoodii baarlamaanka asigu kala wareegay haddee xubiina waa nin asigu laftirkiisii tartamaayo oo kula shuruucdii tartankana anaa sameynaayo runtii nasiib darro ayay ahayd baarlamaankuna kulley tallaabadii ka habboon ayuu ka qaadi doonaa marka madaxweynuhu wuxuu sheegay in uu ka cararayo kala qaybsanaan ku timaada baarlamaanka ama madashii wadatashiga ama inay arrintani khilaaf abuurto aragtidaas adina ku muuqata maya aragtidaas inu muuqato maxaa yeelay waxa keliya oo mataqaanaa muxuu ahaa baarlamaanku ka dooday inta kale dood weyn kama dhicin madasha baarlamaanku uu kamid ka ahaa oo waxaan soo qabatayna iyo iyo waxa baarlamaanka doodiisa noocay udhacaysay aragtida waa isku badbadeed wax u baahnaa in baarlamaanka loo arko in go-aankiisu uu dhalinayo alaab ma ahayn midda keliya oo runtii meesha tiilay oo oo oo yani laga yaababa in yani madaxweynaha iyo mataqaanaa xiisad uu u arko waxay ahayd arrinta aqalka sare aqalka sare baarlamaanku wuxuu aaminsanaa uu aaminsan yahay weli in wadanku uusan hadda u baahnayn
waan gartay haddii bilo kooban baa horta ka haday xilligii doorashada haddii go-aanadiini ay caqabad ku noqdaan doorashada inay xilligeedii dhacdo miyaanu madaxweynuhu xaq u yeelanayn in uu soo faragashado oo uu gaaro go-aano saamaxaya in doorashadu xilligeeda ku dhacdo
doorashada waktiga marka la yidhaahdo runtii mas-uuliyadda weyn madaxweynaha qaadaayo iyo prime ministerka oo wakti aad u fara badan cunay mar walbana waa maqsuuf oo raadinayeen waxay labadooduba raadinayeen in muxuu ahaa wakti korosi ou dhaco ayay raadinayeen ilaa laba sii toban ka hor way raadinayeen international community-ga ayay mataqaanaa arrinta aada u hor yimid baarlamaanka labadaba waa inay yimaadeen in muddo loo baahan yahay wakti annaga waa kadibna waxaan niri wakti lagu daraayo ma jiro waa lagu dhamaystiri karaa shaqada hala keeno baarlamaanka waktiga ay haystaanba waa todoba maalin wey waxa dhan oo baarlamaanku ay haystaan waa todoba maalin todobadii maalin oo laba maalin oo kamida dood ay jirtay ayaa ayuu baarlamaanka dhan ba arrinta haystay marka inta orgiga ka weyn waxaana idin waxa loo sameynayay in doorasho aan sharciyad lahayn la sameeyo oo markaa ay ku tagrifadaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo cid walba oo yani nimankan muxuu ahaa maamulgoboleedyada kulligood waa dad tartamaa madaxweynimo raadinayo yani runtii waa nasiib daro in muxuu ahaa sharciyadii wadanka aan cidno ku shaqaynaynin wixii kasoo baxana haddii waxa ay wadaan ay meel marto aniga aragtidooda iyo xildhibaanada badigooda aragtidooda waa haddee wax sharci darro lagu sameeyey kaasi waxa uu ahaa xildhibaan goodax barre oo cabdulaahi goodax barre aan idhaahde oo ka hadlayey wareegtada maanta xasan sheekh uu soo saaray taasi oo uu ku ansixiyey heshiis loo baahnaa in baarlamaanka federaalka uu ansixiyo amaba uu diido kadib kolkii uu ku guuldaraystay in xildhibaanada baarlamaanka ay ogolaan heshiiskaasi ku gudbiyaan maadaama uu khilaafsan yahay heshiisyadii ummadda soomaaliyeed horey ay ugu gaartay baarlamaanka soomaaliyeed in uu matalo guud ahaan beelaha sidoo kale ayaa waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxa uu codod ka soo aruuriyey dadka ku nool magaalada muqdisho iyo aragtidooda ku saabsan hawshan maanta xasan sheekh maxamuud uu ka qabtay arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya aniga cabdulaahi maxamed erig baa la yihahdaa baanka maanta ka soo baxay madaxweynaha oo gaatay waa sharci daro sharcigii dalkana madaxweynaha saa horey loogu tubtay haatana ku tubanayo baarlamaanka xaq ah oo sharciga waxay diidaan iyo waxay yeelaan horta madaxweyne waa madaxweynihi qaranka soomaaliyeed waa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed laakiin aniga waxaan hubaa madaxweynaha waxaa doortay baarlamaanka soomaaliyeed baarlamaanku hadduu madaxweynaha doortay waxaa wax ansixin kara waxna diidi kara baarlamaanka soomaaliyeed cid kaloo waxna ansixin karta waxna diidi karta ma jirta madaxweynuhu baarlamaanka intuu aniga intuu u tago ma dhihi kara ila tahay inuu dhaho ee baarlamaan aniga codkay wax lagu ansixiyo baarlamaanku waa niman banaa iska soo saaro ayagu seedahan dowlad jimcaale mar haddii baarlamaanku qaban waayo kaalinta looga baahna in madaxweynuhu sharci soo saaro waa wax fiican ba qaba waana loo baahan yahay waktigii way lumiyeen wakti badan bay lumiyeen maalmo badan bay haysteen waktigii way lumiyeen mar haddii waktiga lumiyeen muddo badan ba madaxweynuhu waa soo dedejiye caalamkii baa yimid wardalbayaa loo qabtay laba iyo tobanka ayaa khasab noqotay in maaragtay la gudbiyo warkaa waana mahadsan kolley kii kasoo subxaanallah meel wax kuogi hadduusan meel wax ku ogeyn awal baarlamaanku markay maxay meesho ka keenaa waa sanad wax jira hadda saakay kolleyka meel nin wax meel ku ogo hadala ka wallahi hadduu ku dhaqaaqan hadda kolleyka baarlamaan madaxweyne la casili karo xilka laga qaadan karo ma jiro waqtigaaba iska dhammaaday baarlamaan hadda kabacdi wax qaban karo intayd wax soo qaban waayan ma dhammaaday waa wax isku dhaqayo urij haba lahaynoo waxaan ku leeyahay ninba sow doora uu u dhaqmayo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho oo ra'yigooda ka diidanayay wareegtadii maanta xasan sheekh maxamuud uu ku ansixiyey howshii baarlamaankana uu ku laalay ciidamada maxkamad maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay dib u bilowday dhegaysiga dacwooyinkii ku saabsanaa qaraxii lala eegtay diyaaradii daalo waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa maanta magaalada muqdisho dib uga bilowday dacwadda eedeysanayaasha loo haysto inay ku lug lahaayeen qarxii ka dhacay diyaaradda daalo airline xilli ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxaa kasoo hormuuqday eedeysanayaal toban ka badan kuwaas oo ay ku jiraan xubno ka tirsan dowladda oo ka shaqaynayay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyo weliba sidoo kale dad kale oo lala xiriirinayo inay qaraxaasi ku lahaayeen saraakiisha maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa sheegay in dacwadan ay socon doonto ilaa iyo saddex bilood labadii bishaan aan kas labadii bishii aynu kasoo gudubnay ee abriil ayay ahayd markii qarax loo adeegsaday laabtoob oo ku dhex qarxay diyaaradda daala airline xilli ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa horey u sheegtay in tallaabo cad ay ka qaadayso qof walba oo ay ku caddaato in qaraxaas ay luku lahayd dhan kale ciidanka dowladda soomaaliya ayaa howlgallo dad ay kusoo qabteen waxay ka sameeyeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dadka ay soo qabteen ciidanka dowladda ayaa waxay yihiin dad lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo ay xiriir la lahaayeen saraakiisha degmada aadan yabaal oo la hadlay warbaahinta wadajir ayaa sheegay al-shabaab inay haatan yihiin laflacaari loona baahan yahay dadku inay isku duubnaadaan al-shabaabna hal meel looga soo wada jeesto
waxaan fartiintan diraya waxay tahay in dadweynuhu shabaab wixiiba oo duurjooga oo kuwa horuuray oo guurguursada ah in dadweynuhu haraag waayo haraagaas inuu dhammaystiro meelahay ku jiraanna uu noo sheego dadweynuhu anunkunaan dabagalno oon tuulooyinka iyo meelaha maaragtay iyo ku dhadhow in noo sheegaan iyo garabna u siiyaan oy nala shaqeeyaan anunkunaan maaragtay raadimo meelaha ay ku jiraan taas waa qodobka koowaad qodobka labaadna dhibaatooyin badan ay walhor u geysteen matoorkii ay qarxiyeen dambadii ay kala baxeen dambooyinkii kala baxeen ay qarxiyeen dhibaatooyin ayay dadkii maaragtay masaakiinta iyo xoolihii ceelashay cabaayeen ay dhibaatadaas u geysteen marka taas baan andiraayo waaye tan kaleetoodna dadweynaha waxaan u sheegaynaa inay noo sheegaan meelayaasha ay ku dhuumanayaan anunkuna waan dabageli doonaa magaaladana aad ayaa loo nadiifiyey gudaheeda wax dhibaatahoo ka jirana ma laha shabaabna beriga waa guuriyey meeshau beri asigaa yaqaana waa laga xoreeyey hadda degmada aadabaal iyo adagaarkeeda maxamed kaabi sheekh bukareeda wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyeena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray isagoo ku sugan magaalada muqdisho nin hubaysan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in degmadaasi caabud waaq ee gobolka galgaduud uu ka geystay weerar ninka weerarka geystay ayaa waxaa uu sheegay in uu dilay ilaa iyo afar ruux oo ka mid ah dad ku sugnaa markaasi magaaladaasi caabud waab sidoo kale ayaa waryaheena waxa uu ku soo warramayaa xaaladda magaalada beledweyne oo degan kadib koobkii toddobaadkan lagu dagaalamay magaaladaasi
wararka ka imaanaya dowlada cabudwaaga gobolka magaalada ayaa sheegaya in nin hubaysan afar ruux oo shacaba uu ku dilay degmadaas ninkan ayaa la sheegay in dadkan uu ku toogtay bartamaha magaalada kadibna uu baxsaday dad goobjoogayaal ayaa u sheegay warbaahinta wadajir dadka la dilay inay ahaayeen kuwo si weyn looga yaqaanay deegaankaas lama garanaya sababta ka dambaysa dilka ha yeeshee dadka deegaanka ayaa falkani la xiriirinayaa aanooyin qabiilo oo muddooyinka ugu dambeeya ka jiray deegaano ka tirsan degmada caabudwaaq xaaladda magaalada caabudwaaq ayaa haatan kacsan waxaana dadku ay dareemayaan cabsi iyo weliba waxaana dadku ay dareemayaan cabsi maamulka degmada caabudwaaq ayaa sheegay inay baaritaano ku sameynayaan ninka ka dambeeyey dilkan iyo weliba sababta u geystay dilka dhanka kale waxaa xaaladda ganaashaha laga dareemayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib markii halkaas maalmihii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen dagaalo u dhexeeyey kuwa soo laalaabanayay dhowaan ayayna ahayd markii mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo tegay magaalada beledweyne dagaalbeeleedyadan ay joojiyeen maxamed kaafi sheekh abuukaradii wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaafi wararka ka imaanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in darawallada gaadiidka ee ka howlgala degmadaasi iyo weliba guud ahaan gobollada koonfureed haatan ay ka cabanayaan isbaarooyin tira dhaaf ah oo lasoo dhigtay guud ahaan waddooyinka ka baxa degmada afgooye ee kala aada magaalooyinka muqdisho gobolka bakool iyo weliba gobolka shabeellada hoose qaybihiisa ilaa iyo degmada baraawe
maalmihii dambe waxaa cabasho ay ka taagneed baabuurta ku safarta gobolka shabeellada hoose iyo baay oo la sheegay in dhibaatooyin badan ay kala kulmayeen isbaarayin xaddaaf oo lasoo dhigay waddooyinkaasi taas oo keentay inay bataan dhibaatada loo geysanaya dadka shacabka ee ku safra waddooyinkaasi qaar ka mida darawallada ka dhex shaqeeya waddooyinka ayaa sharaxaya dhibaatada ay kala kulmiyeen isbaarooyinka sida xadaafka waddooyinkaasi loo soo dhigay iyadoo ay sheegeen muddo saddex beri kadib ah haddii wax laga qaban waayo dhibaatooyinkaasi inay samayn doonaan shaqo joojin marka la yidhaahdo meel la yidhaahdo duna ogismuur markii laba kilomitir hore loo qaata degmada afgooye dhibaataa ka jirto dhinaca wadada aada baraawe kumbaraawe ilaa maa afgooye afgooye ilaa maa baay waxa waaye iyada dhibaataa naga haysato dhibaatalaabta degmada afgooye iyo dowladda koonfur galbeed waagii ilaahay dalka ka baryaba nin warqad wata imahayo oo nidaam lacag ku qaato ku socdo iska un ummadda ay maaragtaa ku mari karto oo maaragtaa iskeed maaragtaa waxaan filoon ku maxayno oo taaka iyo qoray iyo mihesta waay go-aanaan gaarnay markaan saddexda maalmoodoo soo socota wixii ka dambeeya haddii isbedel dowladda koonfur galbeed ama heer gobol ama heer degmo haddii ay u dhaqaaqaan waan uga mahad celinaa markaa degmada gool laga baxan waxa waaye albaab laga baxmi jiraan waqooyi halaada koonfur halaada galbeedka laabeel loo baxmi jiraan hadda marka haddii dadkii madax furasho laga qaadanayo oo gaarigan madax jirgilayo oo dadka xadan waa baxayo madax timaadana way ka daran tahay waayo shacabkii in la cuno in la dilo in oo maaragta nin walba wuxuu rabo ka qaata ayaa lagu talagalay maaha inay shacab soomaaliyeed maanta cid u naxaysi iyo cid maxaad qabtiin iyo maxaad ku nooshihiin maxaa xaaladiina adhehaysa ma jirto adinku hadda marka cabashadiina ugu badan waa isbaaro annaga cabashadaynu walaarow nin nabad haystaa shaqaysteen nabad ma haysana wadada afkooda iyo xamar isku xirtaa xoolaha urooneed ayadana hadda nimadaada soo degiyo waayadii dambe ayaa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya waxay howlgallo isbaariqaadista ka sameynayeen waddada xiriirisa baydhabo iyo muqdisho inkastoo hadda darawallada halkaasi ku safra ay sheegayaan in isbaarooyin xadaaf oo dadka lacaga fara badan looga qaadayo inay kusoo badanayeen waayadii dambe
maamulka koonfur galbeed oo ka aramiya gobolka shabeellada hoose oo haatan ku dhowaad laba sano jirsaday ayaa waxa uu ku mashquulsan yahay sidii uu nabad uga dhex dhalin lahaa beelo ku dagaalamaya gobolka gudihiisa kuwaasi oo sida la sheegay maamulka ilaa iyo haatan uu ku guulaysan waayey in uu xal u helo arrimaha ka taagan guud ahaan gobolka shabeellada hoose haddana wafdi uu hogaaminayo xildhibaan ka mid a xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed laguna magacaabo xuseen cali macalin ayaa toddobaadkan waxa uu ku sugnaa gobolka shabeellada hoose isagoo sidoo kalena ku raajoogay sidii xal looga heli lahaa arrimaha murugsan ee gobolkaasi wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo la kulmay xildhibaanka ayaa waxa uu weydiiyey qorshaha safarkooda
magacaygu waa useen cali macalin jeedka soomaalkeena waxa waaye midabki balaaran oo xildhibaana ka kooban waxaan ku tagnay degmada lambar konton ah hadda joogna inaan tagno degmooyin koonfur galbeed gaar ahaan shabeellaha hoose inaan daraado aan rabnaa inaan ku tagno iyo degaamo kale iyo iyo macalin marka aniga dib u xaarin guddiga bahordhacduna
marka marka waqtigan muxuu qabanayaa maxaa u tagaysaan deegaanadaad isku maraysaan muddigeen xoonayaa deegaanada nabadeynta meelaha meelaha ku dagaalamo iyo dhammaan shabeellaha hoose oo dhan sida oo nabad boosu taqaanaa kaasi waa mid ka mid a xildhibaanada koonfur galbeed oo nabad u yimid gobolka shabeellada hoose isagoo baadigood ugu jira sida lagu soo waramayo howl maamulkiisa labadii sane ee lasoo dhaafay ee uu jiray la taagdarnaa islamarkaana qaban waayey dadka ku nool degmada afgeeye ee gobolka shabeellada hoose ayaa wariyaheyna waxa uu la dhex qaaday mikrofoonka isagoo su-aalo ka weydiinaya waxa ay la tahay qaabka ay u dhici doonto doorashada laba kun lix iyo toban iyo weliba inayan dhici doonin
iyadoo dhammaadka sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka la rajeynaya in doorasho ay ka dhacdo caasimada soomaaliya ee muqdisho ayaa shacabka ku dhaqan degmada afgooye gobolka shabeellada hoose oo aan la dhex maray mikrofoon waxay aragtiyadooda ka dhiibteen doorashada dhammaadka sanadkan ee labada kun iyo lix iyo tobanka ee ka dhici doonta caasimada soomaaliya ee muqdisho haddaba qaar ka mid a shacabka magaalada afgooye oo la hadlay warbaahin hadaladooda ayaa u dhacay sidan
caasimada dalka soomaaliya ayaa la filayaan inay noqoto mid muran badan dhalisa maadaama la isku haysto in inay dhici doonto inay kala laakiin inay yahaan degmada afkiyo dhalinyarada ka tirsan waxaan isleeyahay way dhici doontaa sababtoo ah waa waxaa cadaadis badan la saari doonaa madaxweynaha iyo madaxda ugu saraysa dalka soomaaliya kuwaasoo kaga imaanaya beesha caalamka iyo dhammaan dadka ka soo horjeeda siyaasadaha hadda taagan ee hogaamiyaha saddexda ugu saraysa ee dowladda weyne ka yahay xasan sheekh maxamuud ayaa waxyaabaha looga fidhiyo waxaa ka mid ahaa in waddanka ay gaarsiiso doorasho qof iyo codkii inkastoo ay arrintaasi aysan suuragelin abukar mayow jiilaani shabeellada hoose iyadoo aan usoo gaarna xilligii isku macsanaanin jirna barnaamijkeena inoo soo bilowday maanta saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo inta dib dambe aan ugu kulmi doono barnaamij kale oo xiise leh waa anigu cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureen yuusuf shaqaadow farsame yaqaanka wadajir radio maxamed siidow mayow oo intuba idiin leh amaana allah